ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka raadi haysnaayo oo toddobaad walba aad dhageysataan barnaamijkani waxaa lii macan ibraahima idiinla socodsiinaya dhanka farsamada waa injineer zaki akhyaartana dhageysanaysa marka lagu soo dhawaada barnaamijka caafimaadka raadi haysnaay
ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku u wada cawdaane isku soo noqod wanaagsan akhyaartana dhageysanaysaay toddobaadkan barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa xarunta daacad oo kamid ah xarumaha caafimaad ee ka howlgala gudaha magaalada jowhar toddobaadkan xaruntaasi ayaan diirada ku saari doonaa iyo howlaha inta badan ay bulshada u qabi doonto waxaana barnaamijka marti u ah qaar kamid ah howlwadeenada caafimaadka xarunta daala caafimaadka ee magaalada jowhar marka hore waxaan siinaya doctor maxamed cabdi gaalib oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka daacad ee magaalada jowhar wuxuuna nooga warbixin doonaa howlaha ay bulshada u qabtaan inta badan iyo waxyaabaha ay doonayaan inay kusoo kordhiyaan si ay u daboolaan baahiyaha ka jira gudaha magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada iyagoo sheegeen inay kusoo kordhin doonaan qaybta hooyada iyo dhalaanka sidoo kalena ay kusoo kordhin doonaan xarun ay ku umulaan hooyooyinka uurka leh bismillahi raxmaani raxiim marka hore waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka caafimaadka raadi haysanaay adigoo magacaaga noogu bilaaba
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum raxmatullahi tacaala wabarakaatu magaceydu waa doctor maxamed cabdi cali doctor gaalib loo yaqaano marka soo dhowow ali masnay waa mahadsan tahay
inaada mahadsantahay doctore maadaama maanta kugu soo booqanay xaruntaada waxaad nooga warbixisaa sida ay u shaqeyso xarunta
bismillahi xarunta horta waa bolyclinic waaye serviceka ama adeeg aan qabanno waa adeeg kooban waaye oo ay ka mid tahay dadka o b d ama bukaanada bukaan socodka lagu daaweeyo sida hooyinka oo uur kale oo kale altasamad ama computer lagu saaro marka shaqada ay qabato bolyclinic oo markaasi ah o b d ama bukaan socod eegto saas waa shaqadayna jiif ma ahan qaliinna ma sameyno istaalna ma ahan oo weyn oo gaas bukaan ay jifanayaan
waan gartay shaqada ugu badan ama waxyaalaha ugu badan oo isbitaalka bixiyo hadday noqon lahayn baaritaanada oo kale balka waran
shaqooyinka aan qabanno inta badan waa baaritaano cudurada aan baarno waa hadda cudurada wadanka caanku ah ama loo yaqaana riverlineka ama wejijiinkiisa sida malaariyada tifoga kaadi dhiigta infectionka caadiga ah oo u t i-ga ah iyo xanuunadan kaleo mar iska imaada sida sifiliska oo kale waxaa kaloo aan baarnaa cuduradan dumarka ku dhaca oo badanaa dhiciska keeno oo loo yaqaana burseelaha iyo toxbalasmaha iyo waxyaabahaas oo dhan anemiyada oo kale waxyaabahaasaan baarnaa waxyaabaha iska commonka ah ee soomaalida ay taqaano intaasaan baarnaa daaweynaa
waan gartay cudurada ugu badan aad isleedahay bulshada dhexdeeda oo ka jiraa aada baaritaanka marka aad sameynaysiin aad aragteen inta badan boqolkiiba konton camal maxau yahay
xalimo horta waxay ku xiran tahay meesha aan areada aan joogno areada waxaa lahaa referine ama webiga jiinka webigaa lahaa meel kastoo oo oo wet area ah oo qoyan ama webi jiinkiis ana cudurro caan ay leedahay oo common ah oo lagu yaqaano inta badan syniska oo ay ka mid tahay malaariyada ama duumada inkastoo hadda waayahan dambe xoogaho sii yaraanayso sii hor aysan ahayn laakiin weli waa taagan tahay oo duumada waa helnaa baaritaanada markii la samaynaayo toban qof markaad baarto laba qof ama saddex qof ka mid ah positive noqonayso marka weli waxaa la dhihi karaa duumada ma ma dabar go-in waxyaabaha weli oo socda waxaa ka mid a oo baaritaanada aan ku helno kaada dhiigta ama waxaa loo yaqaana baashaan loo yaqaana bilhaarsiyada oo inta badan la yirahda jistomiasiska ay sababaan marka taasna iyadana waan daaweynaa xiliyadan oo kale webinkii uu maxaa ku sheegay biyaha ay sii dhammaanayaan oo kale oo hadda xilli laga soo baxay meelaha biyaha ay ku hareen oo kale carruurta markay galaan ay kusoo dabaalanayaan ama ay ku- ee lugaha ay xasilka iskiin kasoo gashaa soo marka baaritaanadooda waa lagu helaa inta badan waana daaweynaa daawada waa la helaa
Een, waan gartay ma jiraan qeybo kale uu ka kooban yahay een, xaruntan
ha adeegyada hadda aan kuley kuu sheegay wax ka dheer hadda ma hayno Ee, kuley waa un iska polyclinic istaallo kale ah kuley magaalada ka furan oo weyn oo regionalkia ka furan maternitya ka furan soo marka annaga waxaan ka farkaynaa oo keliya wixii ku- oo markaasi ku saabsan ee, polyclinic wixii qaban karto service ah marka intaasaan adeega aynu kusoo koobnay maadaama istaallo kale oo weyn magaalada ay ka jiraan oo hadda aan baahi badan aysan ka jirin dhankaas marka istaalladaan u dhaafnay wixii oo qaliiman ah iyo iyo umulin ah iyo waxaas ayaan u dhaafnay
Een, waan gartay ee, ma rajaynaysaa waxyaalaha ee bulshada hadda ka dhiman oo kale reer jowhar inaad keeni doontiin si ay bulshada aad uga adeegtaan
haa si fiican ee fishinka ayna aad u fog yahay ee, wax kastoo bulshadana ay u baahan tahay insha allah inaan ka fargarayno maxaa yeele bulshada mar kullama ay badato ee, waxaa badanaya baahida caafimaad soo marka isbitaallada hadda ka furan magaalada waa laba leba iyo wax la mid ah marka inay ka fargarayn karin waan dareemaynaa saas awgeed marka annagan insha allah waxaan xooga saaraynaa ee, inta ka dhiman oo isbitaalladaas ay qaban waayeen inaan qabanno oo bulshada si fiican aan u adeegno insha allah wax kastoo baahi ah oo markaasi ay dareemayaan ee, reer jowhar ama jowhar nawaaxiisa dadka degan inaan ka fargarayno insha allah oo diyaar aan u nahay
Een, waan gartay bal ka baran een, ho- marka laga soo tago bulshada inteeda kale hooyadii dhalaanko kale
hooyada iyo dhallaanka waxa ugu nugul waa horta ee gobolkaana gobol waxaa waaye waxaan kuu sheegaa inta badan ee jiin ah oo dad iska reetabareed ay ku nool yihiin oo qaxooti uu jiro meelo badan qaxooti ay ka degan yihiin soo dad soo barakacay oo meelo badan degan ay jiraan marka hooyada dhallaanka waxa ugu nugul eega waa laakiin ilaahay maadiisa oo hadda maternity ka fur magaalada hadda cid lama ahan waxaa danaan lahayd kaas uusan meesha ka- oo ka jiri lahayn aa danaan lahayd marka wixii kaloo dheeri waan caawinaa wixii markaasi oo emergency oo noo imaadanaya waa si oo emergency wax ugu sameynaa dan ka bacdi ee, waan igoo markaasi loo sameeyey emergency ay u gudbinaa isbitaallada kale oo jagooda uu degan yahay insha allah marka wax dhibaata oo hadda oo yaraatee oo- oo ama emergency oo agtaayin dhib ku gaaray ama ku dhintay ama ku dhiig baxay ma jiro si markaasi oo wanaagsan aan u adeegnaa kabacdi waxaan usii dirnaa isbitaallada waaweyn oo magaalada ka furan
Een, waan gartay een, maadaama ay hadda ay badan yihiin een, dhiciska hooyada ku dhaco oo kale bal maxaa is leedahay een, waxaas een, way ba- way badiyeen cudur ahaan ama hooyada kusoo wa in ilmaha ay kasoo dilmaan
sida dhakhaatiirta ay sheegaan dhiciskan ee, waxaa sababo inta badan cuduradan loo yaqaana toxoplasmoska iyo brucella Ee, waxaana keenaaya caanaha looda oo la isticmaalayo ile wadankan badanaa dadka boqolkiiba siddeetan waxaa la dhihi karaa caana loo isticmaalaan ayadana marka waa meelaha oo resourciga laga helaa waxaa ka mid ah caanaha looda marka intii caanaha looda la isticmaalayo baalkaas horta ma yaraanayo Ee, sidoo kale hadda waxyaabaha dadka qaarkood ay aaminsanaan jira oo ah caanaha in la karkariyo dad qaaraa diidan oo dhaqan ahaan u diidan laakiin caanaha in la karkariyo way fiican tahay oo waxaa ka dhimanaysa bakteeriyada burseelaha ah iyo oo keeni laheeda ka dhimanayso laakiin dadka dhaqan soomaaliyada jira oo ah caanaha haddii la kariyo nuxurkay ka tagayaan oo macnahaas nafaqadii ah ka dhimanaysa waxaasay aaminsan yihiin fikirkaasa in laga wacyigeliyo u baahan yihin si markaasi caanihii loo karkariyo oo bakteriyadii keenaysa dhiciskana meesha ay ugu dhimato marka dadka waxaan isleeyahay wacyigelin ubaahiin
Een, waan gartay een, bulshada marka aad ka daaweyso cuduradaasi kala duwan ee wacyigelino ku saabsan in cuduradaasi ay dhibaato badan kala kulmaan ma u sameysaan maxaadna kula talisaan
waa mahadsantahay ee, keliya anaga cudur ma daaweyne dadka waa la talinaa maxaa yeele ka hortaga ayaa ka wanaagsan daaweynta layiri marka dadka daawada xooga ma saaran anaga waxaan xooga saarnaa la talinta cuduradan wadanka ku badan ee, intaysan ku dhicin ka hor dadka in la talin la siiyo tal- talin caafimaad la siiyo sida cuduradan hadda badanaa oo xiliyada kuleel ka dhaco kale oo koleeraha ama daacuunka shumbiyoodka oo kale waxyaabaha keeni karo nadaafad darrada iyo waxyaabaha markaas sababi karo waxaas oo dhan wacyigelin aan aan siinaa marka consulty badan aan siinaa dadka hooyada uurka oo kale wacyigelin aan siinaa Ee, xilliga uurka ay leedahay uur markay qaado ilaa ay ka dhasho in istaal ay ku ku xirnaato oo kale oo tallaalo ay qaadato oo cudurrada noocaas oo kale iska baarto haddii ilmo hor dhicis ay usoo aragtay oo soo dhashay oo kale aysan ku- ay ku dadaasho kan hadda uurka ay leedahay ku dadaasho oo baaritaano badan ay samayso oo dhakhtar ay ku xirnaato waxaas oo dhan wacyigelin aan siinaa marka daaweynta xooga ma saarnay waxaan xooga saarnaa wacyigelinta
Een, waan gartay xaruntan mis leedahay een, baahida juhur ka jirto een, hadda hooyadii dhalaanka oo kale oo loo aada isbitaalada een, qaar ee gobolka ama dowladda ay leedahay oo kale baahidaas ka jirta wadanka ama cudurada qaar waxaa jira magaalada muqdisho ay dadku u aadaan is leedahay baahidaas way dabooli kartaa
horta baahida bini-aadanka ilaah dabooli kara boqolkiiba boqol bini-aadam ma dabooli karo laakiin dadaalaan wadnaa anaga isbitaalada magaalada inaan kabno oo waxaa kuu sheega wixii iyaga ay kasoo badta aan kabno diyaaraan u nahay dadna waa jira oo xamar iska aaminsan oo jowhar dhakhtar fiican ama joog dhahay oo- oo iska aaminsan waa jira oo xamar ku xiran laakiin dadka inta badan reer tabareedka ah oo dhaqaalaha badan aan haysanin kulli waxay ku xiran yihiin xarun- xaruntayn oo kale iyo wax lamid ah iyo isbitaaladan hadda ka furan magaalada jowhar ee regionalka iyo midka maternity-ga ah marka dadka iska reer tabareedka ah ayaa badanaa oo markaasi safar iyo aan ka bixi karin iyo baabuur ayaa nagu xiran dadka laakiin xooga dhaqaalaha iska haysa inta badan ayaga waxaa waaye waxay aaminsan yihiin dhakhaatiirta xamar joogto inkastoo qarash badan uu kasoo dhammaado wixii inta loo qaban lahaa wax ka badan aansan loo qabanayn laakiin waa ka- xaggay ku kalsoon yihiin marka annaga insha allah waan jecelnahay inaan ka fargarayno daboolno baahida markaasi ka jirta gobolka maadaama caafimaadka uu aada u ballaaran yahay isbitaaladan ay yaryihiin magaalada in insha allah ka fargarayno wixii isbitaalladaas kasoo bato diyaaraan unahay mar kastaba
dhiban kartay saacadaha aada shaqaysaan balgowra
Ee, saacadaha aan shaqayno ee, waxaa waaye ee, lixda subaxnimo ayaan furnaa meesha ee, il- sagaalka fiidnimona waa la xiraa intaas waa furanta open waay keliya maadaama maternity aysan ahayn oo qalli aan lagu sameynaynin emergency aan lagu qabanaynin oo o b d li ay tahay xilliyada ugu shaqo badan xilligaas waaye habeenkii inta badan way xiran tahay marka subaxdii lixda subaxnimo waa la furaa sagaalka fiidnimo waa la xiraa intaasaan shaqaynaa
waan gartay ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku nool magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaado
Ee, bulshada reer jowhar iyo nawaaxigeeda waxaan u baaqaa ee, waxaan leeyahay ee, caafimaadka intuu qashin ku jiro waa caafimaad ku jiraa waa cudur ku jiraa aniga. intuu qashin ku jiro waa cudur ku jiraa nadaafadda waa iimaanka barkiis ina marka hore nadaafadda lagu dadaalo dadka ay ku dadaalaan nadaafadda kaneecada oo kale maras- ee, mara kaneeca la isticmaalo ama guryaha ay soo buufiyaan oo kale Ee, waxyaabaha dadka badanaa dhibaatada ku haya kanacaasa ka mid eh waxa soo labeen waa qashinka oo nadaafad darada meel kasta daahsan xafaayadaha iyo qashinka meel kasta ku daadaadinaya dhibaato badan la eegana marka bulshada waxaan kula tilmaama kow nadaafad inay xooga saaraan labo ina ka hortaga cudurrada ay ku dadaalaan sida inay ee, dabargoynta baasha loo yaqaana ka hortaga malaarida ay isticmaalaan sida ina si ee, marakinaca ay isticmaalaan waxyaabaha nadaafada oo biyaha nadiifinaya oo kale sida wad- ad- aqutab oo kale ama biyo sifeeya oo kale inay biyaha u isticmaalaan waxyaabaha san waxyaabaha caafimaadka maxaa kuu sheegaa oo caafimaad darada looga hortago waaye marka waxaan kula talinaa marka inay ku dadaalaan caafimaadka boqolkiiba boqol ay xooga saaraan nadaafadda haduu ilaah yidhaahdo cudurna insha allah waa laga badbaadaa marka intaasaan kula talinaa assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu
dhanka kale axmed waxa uu ka mid yahay howlwadeennada isbitaalka daacad ee magaalada jowhar wuxuuna nooga warbixi doonaa howlaha ay bulshada u qabtaan iyo shaybaarada inta badan ay u sameeyaan iyo sida ay ula macaamilaan bulshada ku xiran xarunta iyagoo sheegay in deegaanada hoos yimaada magaalada jowhar iyo gudaha magaalada jowharba inta badan ay ku dabibaan inta badanna ay daaweeyeen cudurada ay ka mid tahay duumada iyo sidoo kale isfiilitada waxayna bulshada ugu baaqeen in ay ka digtoonaadaan cudurada halista ah ee ka dhalan kara wasaqowga bismillah marka hore waxaad kusoo dhawaataa warbaahinta isnaay adoo magacaaga noogu bilaaba
magacaygu waa axmed cabduqaadir cali
axmed waxaa noogu warbixisaa sida ay u shaqeyso xarunta daacad medical center
xarunta shaqooyin badan ayay qabataa sida baaritaanada guud qadiimada doctor maxamed cabdigaari waa fadhiyo waxyaabo badan oo soo kordhiyey annagana waa la shaqaynaa
waan gartay adig qaybta qaybtay ka qaabilsan tahay xaruntan aniga madaxa guud ee daacad dada kambaniyaan ahay qaybtana haddaan fuunay daacad medical center oo ah
waan gartay xaruntaani aad magaalada kusoo kordhisay ma is leedahay baahiyaha ka jiro ee magaalada way dabooli kartaa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waxyaabo badan ayaan bulshada reer juham u qabanaynaa iyo nawaaxiga dadka degan
waan gartay qaybta farmashiga balkabaran sidee bulshada ol macaamishaan marka ay hoola caafimaad iyo daawooyin ay u baahdaan
si wanaagsan ayaa loola tacaamulaa dhalinyaro firfircoona joogto oo hoorahaas aada u qabto annagana koran ku ogaanaa digtoorkana uga joogyaa maxamed cabdigaayib waan gartay baaritaanada inta badan aad samaysaan balkabaran
baaritaana way tiro badan yihiin hal iyo labo maahin ustaad gaayib waxaa lagu yaqaanaa markaa la dhaho gobolka shabeellaha dhexe ninka shaybaariista ugu haasto markaasi ayuu cuduraan baanaa wax hadda oo maanta roob iyo saddex aan dhehayna ma jirto micna
waan gartay cudurka ugu badan aad baaritaan balkabaran sida haddee noqoleed malaariyada oo kale tiifowga oo kale
wallaahi waxaas intaba waa baaranaa micnaa intaasi in ka badanba maaragtay waan baaranaa micnaa xitaa qaybta haweenkan soo wadnaa oo ayagana kusoo kordhi rabna maadhow
waan gartay qaybta haweenka aad kusoo kordhi rabtaa ma isleedahay ee baahida haweenka ay qabaan way dabooli kartaa aad iyo aad aad iyo aad si fiican si fiican haddaanan baahiba dawooyi karin ma aanan soo kordhiyanba
Een, waan gartay ee dadka idiin imaado marka aad daawooyinka ama baaritaana oo samaysay maxaad kula talisaan
waxaan kula tagnaa daawada sidoo dhakhtarka ugu faray inay u qaataano daawaan dhakhtar u qorin aysan isticmaalin waan gartay een, qaybta farmashiga qaybta jumlada bal ka waran qaybta jumlada aada u shaqaysaa muddo badanay shaqaynaysaa muddo badan aan soo hawlgelnay boqol kiiba boqol ay shaqaysaa dadka degan gobolkana si fiican inuu yaqaanaan waan gartay ilaa intay u dhiibtaan daawooyinka jumlada idinka la qaado ilaa hiiraan ilaa iyo shabeellaha dhexe intaba waa u dhiibnaa guud ahaan iyo shabeelle
waan gartay bulshada ugu dambeyn maxaa ugu baaqaysa muddo waxaan u baaqaynaa inay xarunta cusub oo caafimaadka hadda la furay oo clinic oo dacad medical center inay kusoo xirmaan baahiyo hore ay keensadaano si wanaagsan loogu shaqaynayo
guud ahaan barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabeynaya tan inta ku kulmi doono barnaamijkan kiise xiga nabadgelyo
ururka caafimaadka caruur iyo cirool dadku wada cawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala iseeyo